madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gobolka virginia ee duleedka washington xalay kula kulmay jaaliyadda soomaalida ee washington iyo agaaraheeda iyo xubno ka socday jaaliyadda soomaalida ee guud ahaan gobolada maraykanka iyo kanada madaxweynaha ayaa khudbad dheer uu ka jeediyey kulanka kaga hadlay arrimaha ammaanka la dagaalanka al-shabaab abaaraha ujeeddada safarkiisa washington iyo midnimada soomaaliya saare cabdi axmed oo kulankaasi ka qayb gashay ayaa warbixintan looga diyaarisay kulanka waxaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu uga hadlay caqabadaha al-shabaab iyo dagaalada ka dhanka ah ee socda iyo weerarada joogtada kooxda ay geysanayaan abaaraha ka jira dalka mowqifka dowladda ee wadahadalada soomaaliya iyo somalilan iyo waxyaabihii uu kala hadlay saraakiisha maraykanka intii uu ku sugnaa labadii cishe lasoo dhaafay gudaha magaaladan washington d c madaxweynaha oo qurba joogta ku booriyey inay dalka maalgashtaan dibna ay ugu noqdaan ayaa sheegay in dagaal adag oo ka dhana al-shabaab ay dowladiisa wado muddo toban sano ah hase yeeshee waxa uu sheegay wakhtiga in kooxdu ay u muuqato inay soo xoogaysanayaan ayagoo rogrogaya xeeladooda dagaalka siyaasadda qeybteeda lugteeda labaad waxay ahayday shabaab degrading ha lagu sameeyo hoosa loo dhiga awoodiisa ha la yareeyo hogaankooda ha la dilo meesha lagu arko xeryahooda hala dudumiyo meelaha ay qarxyada ku sameeyaan hala ataago hala burburiyo gantaalo cirkaa lagu weeraro ciidan halagu duldejiyo haka duldhacaano ansoo degrading capabilitygooda in hoos loo dhigo waa fiicneed yani shabaabaa wax badan loo dhimaayey laakiin inaaf ma ahayn markii nin hogaamiyaa la dilaba kii midka mid kasii xagjirsanaa soo baxaayo xere ay lahaayeen oo tababar ay ku samaysan jireen marka la burburiyo in a matter of weeks xeradii oo intii horeba kasii xoog badan haddana dhismayso coping mechanism ayay samaysteen oo waxaasoo dhan ay isaga celiyaan gurigaana baabuur qaraxa lasoo agdhigi lahaa derbiye adag iyo dhagxaan adag iyuu keensaday okay haddii baabuur yaroo maxaanku irahdaye la la la la la keeni lahay si oo looga gudbo dhagxaantan qaraxu oo u gaaro baabuurkaa la weyneynaa baabuur weyneynaa lasoo raraa meeshaa la dhigaa waa la qarxinaa its done so they they continuously develop annagana waxaana laga nalaga rabaa inaan annagana sidoo kale aan develop garoono oo aan la nimaado creative ideas lagula dagaalamayo nimankan isagoo ka hadlayay khataraha al-shabaab ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay in dhulka baadiyaha al-shabaab ay xoolo dhaqatada ka qaataan dhaqaale xoogan oo sakawaad ah ganacsatada magaalooyinkana ay ku qasbaan oo ay ka qaataan lacagahaasi sakawaadka ah ciddii diidana ay cawaaqib marsiiyaan mar waa zake ay yiraahdaan mar waa tabarucii jihaadka ay yiraahdaan mar waa cashuur ay yiraahdaan marba magacay u bixiyaan maray qabaailka qabiil hebel ma tiraa boqol kun oo dollar ay ku qorana keena ay yiraahdaan marba wax horta dadka dhulkaas aad u ballaaran oo dadkii soomaaliyeed badankiisa ku nool yihiin saasay uga taliyaan waxaa soo hara magaalooyinka muqdisho iyo magaalo kasta meel kasta oo gacmaha lacagi ay isu bedesho gacmaha gacan qaadanaysa gacan bixinaysa ay noqoto dhan lacagay ka qaataan nowtriga haddaad properties ka iibinayso ama soo iibs soo gadanaysid they are there and then they manage everything through phone jaamac ma lagu yidhahaa dhiib lacag maxaa u dhiibaas hore a waxaa haystaa laba maalmood lacagta dhiib haddaa dhiibaas adaa u maqan waana lagu dila waa lagu qarxina gurigaan ma leedahay cafeteriadan haa lacagta bixi horea maya hore aniga shabaab lacag masiya baxa horea baabuur qarax agta laga soo dhigaa bug kun laba kun oo dollar laga yaaba in la weydiinayo boqol kun oo dollar yaa yaa la khasira hor balaayadan gaar allah ku dhacdee kunkoodii labadooda bal naga sii naga siiya ammaan hana siiyaan so thats dhaqanka maafiya waa soo maha maafiyadii yurub ka jirtay italy ka jirtay siday u dhaqmayeen waay mar uu soo hadal qaaday wadahadalada soomaaliya iyo somalilan ayuu sheegay inay qorsheenayaan inay dib u bilowdaan wadahadalada dhinacyada balse waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud sheegay inaysan dowladiisa marnaba aqbali doonin wax kasta oo wiiqi kara midnimadii dalka marka walaalayan reer somalilan annaga waxaa naga goonaya inaanan hadda aanan diblomatic masalka dowladda soomaaliya ay leedahay legitimateka inaanan ku barashar garayn laakiin there are limits wax kasta oo gooni isutaaga barmood garaynayo waa kasoo horjeedna wixii kasoo hara development hadday tahay iyo humanitarian hadday tahay trade iyo business iyo investment hadday tahay all waxawaaye aadan usoo dhaweynaynaa documenti iyo waxa dalka dowladda federaalka looga baadiyaya horena waa usii jira haddana waa siinayna laakiin in agenda oo midnimadeenidhaasi hadda dhaawacantay sii dhammaystiraayo whatever uu yahay ama dhaqaala ha kusoo gabado ama development ha loogu soo gabadee waa diidaynaa mana mana mana qarinayno inaan diidana qurba joog kala gedisan oo kasoo kala safray gobolada dalka maraykanka ayaa waxa ay v o eda kala hadleen dareenkooda waxa uga baxay khudbada madaxweynaha doctor hodan siciid oo reer virginia ah ayaa ku bilowday sida tan aad baa loo faraxsanaa meel qurux badan bay ahayd madaxweynaha iyo dadkii kala hadlayna runtii khudbaday ididiilo keenaya dadka isu keenaya ilaahna waxaan ka baryaynaa inuu ka dhabeeyo in maaragtay dadku isku yimaadaan soomaaliya sideedii hore noqoto danahooda kuwa u gaarkaa iyo kuwa guudba ay maaragtay meel isugu wada yimaadaan marka habeen farxad leh aniga ilaahay runtii ajandaha madaxweynaha uu ka hadlay oo nabadaynta iyo security-ga ay muhiim tahay abaaraha iyo in dadka la taakuleeyo uu si fiican dadka uga codsadayna arrin muhiim oo dadkii maxaa la xukumaya hadday dadkii abaaro u dhintaan runtii bismillahi alxamdulillah waxaan ka mid minnesota magacaygu waa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daar alhijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota cariga maraykanka safar baan ku imid washington kadibna waxaan la kulmay madaxweynaha saaka waxaan joogay meeluu sbiich ka samaynayey oo ingiliishuu ku hadlayey maantana hadda caawa waxaan ka soo qayb galay kulanka ijaaliyadda soomaaliyeed ee muxuu washington virginia area uu la qaatay xaqiiqatan saaka hadalkiisii iyo hadalkii caawa uu jeediyey intaba marka la fiiriyo ahmiyad fara badan oo muhima ayay ayaa ku jirta marka laga hadla xagga nabadgelyada maxaa jira sidaan ognahay horumar lama samayn karo haddayna nabadgelyo jirin marka saaka iyo caawa labadaba aad wuxuu ugu celiyey nabadgelyo iyo qiimaha ay leedahay iyo sida ay uga go'an tahay inay wax ka qabtaan arrintaas marka qiimo badan bay leedahay in lagu taageero lagu gacan siiyana waa muhim weeyaan inkastoo caqabadaha abaaraha iyo xaaladaha amniga uu si weyn uga hadlay madaxweynaha haddana waxaa xusid mudan inuu soo hadal qaaday dadaalada ay sameynayaan dadka deegaanka ee dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo horumarka weyn ee xagga ganacsiga haddii ay noqon lahayd isgaarsiinta iyo haddii ay noqon lahayd dhismayaasha casriga ah oo si weyn ugu soo badanaya magaalada muqdisho sahre cabdi axmed v o a springfield virginia qaar ka mid a soomaalida ku dhaqan magaaladan washington iyo gobolada ku dhegan ee maryland iyo virginia oo munaasabadaas soo abaabulay ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan soo dhoweynta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo khudbaddii uu jeediyey maxamed colaad xasan ayaa mikroofanka la dhex qaaday magacayga waxaa la yidhaahdaa qatra ciidan gale runtii shucuurteeda aaday u sarraysaa sababto waa ku faraxsannahay inaan madaxweynaheenna aragno oo weliba madaxweynihii mar labaad soo noqda ee taariikh sameeyey inuu yahay aad ayaan usoo dhaweyn waan ku faraxsanahay waxaan rajaynaynaa inuu dowladda ilaahay garab galo
walaal magaca adigana waa sidi axmed cumar xaraayi sidow oo degan alexandria virginia waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay soo dhoweyntii qiimaha badnayd aan soo dhoweynay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo runtii maanta khudbad oo taariikhi ah ka jeediyey jaaliyadda soomaaliyeedna kula dardaarmay inay waddankii wax uga ka qabtaan sida xagga kana caawinaan xagga abaaraha maadaama ayaga ay la tacaalayaan xagga dagaalada ay kula jiraan ururka xagjirka ee al-shabaab waa maadsantaha walaal waa maadsantaha waxa ay ila taagan qof kale oo ka mid ah mujtamaca ku nool gobolkan virginia walaal magacaaga iyo magacaygu waa cabdifataax cali gacal degan gainesville virginia runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo soo dhoweynta madaxweynaha khudbadiisana runtii aad iyo aad baan uga helay especially balaanka maaragtay la dagaalanka argagixisada laakiin hadal keliya wax ma tare bal waxaan rajaynaynaa bal waxqabad iyo hadallada uu sheegay inuu ka dhabeeyo afarta sanoo soo socota insha allah hadduu ilaah yidhaahdo oo saddex bilood ay ka dhammaatay bal in maaragtay waxqabad run ah oo dhaba inaan ka aragno oo hadal keliya oosan hadalka arrinta aysan ka noqon walaal adiga magacaaga magaciga waa jaamac maxamed xursi waxaan deganahay northern virginia laron county dareenkaaga ku aadan wallaahi maanta si fiican baa madaxweynaha soomaaliya loo soo dhoweeyey washington iyo maryland iyo virginia isagoo waxyaalo badan taataabtay oo ka hadlay marka si fiican u qanciyey dadkii meesha ka soo qayb galay waxaan u rajaynaynaa inuu dee waxyaaluhuu sheegay inuu si fiican u fuliyo inkastoo hadda ay tahay wakhtigii labaad oo lasoo dooranayo uu yahay madaxweyne hadda waaye araga oo waxa hor taaganay yihiin wax adag ay yihiin marka wallaahi wuuna wada qaniciyaan umalayaa maanta waa maadsantahay hooyo adig magaca aniga hooyo waxaa la yidhaha beelashan diinle waxaan reer virginia nahay ka waran communitiga gobolkan ku dhaqan iyo madaxweynaha soo dhoweeyeen khudbad buu jeediyey maxaa idinkaga baxay community alla madaxweynaha yaga waa cajiib waan arki weynay waan ka gaari weynay maahane dhulahan dhulkaan ma kor uga qaadi lahayn qubiisi waynaan facday xaaskana hore u socan leennahay wixii dhibkeena oo hadal badan keenna ilaahay ha kaa qabto soomaaliya oo midah oo heshiisah iyo anoo boondheer shaah ka cabaan liidada lagu tagaa ilahay ka rajaynaya dad muujinaya dareenkooda ku aadan soo dhoweynta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaad dhegeysateen waxaana mikroofanka la dhex qaaday wariyahana maxamed colaad xasan